بسم الله والحمد لله وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وصار على نهج إلى يوم الدين وبعد إخواني وأحبائي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشر كان يقدم به وحين كسو جرني غسواتك rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu galay iyo siriyaadkii siriyad waxaynu nidhi waxa weeye dagaalka uu rasuulku aanu la socon calayhi salaatu wasalaam qhaswadna waxaa la yidhaahdaa dagaalkii uu hogaaminayey rasuulku calayhi salaatu wasalaam sanadku markii uu ahaa sanadkii labaad bisha loo yaqaano jamaadul aakhira ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam dagaalka loo yaqaano khaswatul cashiira ayaa boqol iyo konton ilaa laba boqol in lagu qiyaasay ciidan ah isagoo wata ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu u baxay inuu jidgooye u sameeyo qoraysh oo runtii hantidoodii oo dhan kala hadhay ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu u baxay dagaalkaasi runtii waxa uu ahaa bixitaankiisu dagaal rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu aad iyo aad ugu diyaargaroobay may suurtogelin in runtii qoraysh ay ishaleelaan laakiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu ogaaday in yar ka hor safarkii uu doonayey waa safarka dagaalkii beder uu ka dhacee oo konton kun oo runtii diinaar oo dahabiya oo kun awr ka koobnaa waa safarkii ugu ballaadhnaa ugu hantida badnaa in loo diyaargaroobo kol hadduu dhaafay marka dambe ee ay soo noqonayaan ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam sahankiisa uu soo sugay bishii rajab sanadkii labaad cabdilaahi binu jaxash ayaa u diray rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo runtii koox saxaabada ka mid a hogaaminaya wa ficlan soddon awr bay wateen way is kolba qof ayaa fuulayay oo tiradoodu way ka badnayd awrtii ay wateen siriyaddaasi cabdilaahi binu jaxash oo runtii hogaaminayay dhexda marka ay marayaan ayaa safar ninka loo yaqaano camar ibnulxadrami uu wato ayaa ay la kulmeen wa ficlan waa ashharu lxurumkii bishii rajab bay ahayd saxaabadu waxay isku qabteen waa afartii bilood ee xurmada lahaa ee miyaynu safarkaasi weerarnaa mise waxa weye waynu iska dayna wa ficlan go-aan waxay ku qaateen inay weeraraan waxaa la yidhaahdaa camar ibnulxadrami ayaa ay dileen oo runtii hogaaminayay safarka safarkiina siduu u dhammaa waxay u keeneen rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyo laba nin oo markaa ka mid ahaa hogaankii safarka nebigu calayhi salaatu wasalaam arrintaasi muu jeclaysan oo wuxuuhi kol haddii bishii xurumku idinka gashay ashhurulxurum mid ka midii maa sugtaan laakiin ilaahay subxaanahu watacaala ayaa u soo jawaabay oo le iyaga xaq ku taagnaa yas'aluunaka can ashahri alxaraami qitaalun fiihi قل قتال فيه كبير وسد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل آيادا سإلهي سودتي وأوليهي حرمضة بشا waxaa ka weyn muslimiinta la laayey ee hantidoodii la dhacay marka xaq bay u lahayeen inay dagaalamaan ayaa ilaahay subxaanahu watacaala yidhi walidaalika waxa weeye hantidii baa la qaybiyey waxaanay runtii ahayd hantidii ugu horraysay ee muslimiinta hantidii badnayd ee maka lagaga qaaday kaga soo noqotay rasuulku calayhi salaatu wasalaam halkaasi waxaa ka bilaabmay sida runtii taariikhdu ay aada uga waranto dagaalkii ugu ballaadhnaa ee uu ugu horreeyey ee uu galo rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo runtii ahayd qaswatu badar waficlan abu sufyaan binu xarb oo sidaynu sheegnay ka mid ahaa odayaashii quraysheed oo ficlan odayga shanaad noqonayay ayaa safarkaa hore khaswatu dulcashiira ee rasuulku uu sahanka ku soo sugay isagaa hogaaminayay safarkaasi runtii wuxuu ahaa safar aan hore qurayshi aanay u arag konton kun oo diinaar oo dahabiya diinaarkii dahabiga ahaa ee aan ahayn diinaarka caadiga mid fita iyo mid dahabiyaa jiray ayaa lagu qiyaasay waa hanti aada u ballaadhan wakhtigaasi marka la eego rasuulku calayhi salaatu wasalaam taladiisu waxay ahayd safarkaasi sinaba inaanu u dhaafin marka ay soo noqdaan markii hore wuu dhaafay laakiin marka dambe inaanu sinaba u dhaafin walidaalika nebigu calayhi salaatu wasalaam waa la garanayaa wakhtigay soo noqonayaan wakhtigii markay ku soo beegan yihiin saxaabada wuu u sheegay dagaal ma gelayno laakiin safarkaasi ayaannu doonaynaa hantidii muslimiinta laga qaaday inaannu u soo celinno qofkii awoodayowna raac kii kalewna iska joog ayuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam walidaalika runtii waxaa la yidhaahdaa waxaa soo baxay saddex boqol iyo afariyo toban saxaabi saddex boqol iyo saddexiyo toban saxaabi saddex boqol iyo toddobiyo toban saddexda tiraba runtii way ku sugmeen taariikhda islaamka adigu saddex boqol iyo dhowr iyo toban toddobiyo toban afariyo toban saddexiyo toban ayaa culimmadu ay yidhaahdaan intaasuu la baxay rasuulku calayhi salaatu wasalaam saddex meeloodow laba waxay ahaayeen runtii muhaajiriinta maadaama dee iyagu ay saxaabada u badnaa waxay ahaayeen saddex meeloodow laba ansaar bay ahaayeen maadaama ay u badnaayeen saxaabada oo magaaladoodii de laga soo duulayay meelina waxay ahayd muhaajiriintii bay ahaayeen ridwaanullaahi calayhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam magaalada markii hore wuxuu kaga tegay cabdilaahi bina ummu maktuum saxaabiga la yidhaahdo laba mu'adin buu rasuulku lahaa mid wuxuu bilaal binu rabaax alxabashi midna wuxuu cabdilaahi bina ummu maktuum walidaalika waxa weeye gaaladaa ku faanta dadka indhaha la ayaanu iyo mucawaqiinta maanta ku faana laakiin innaga islaamku cabdilaahi bin ummu maktuum caalim buu ahaa isagoo indhala rasuulku uu soo saaray calayhi salaatu wasalaam walidaalik magaaladii madiino oo dhanna isaguu markii hore rasuulku yidhi adigaa maayar ka sii ah inta aan soo noqonaya buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii dambe ayaa saxaabiga loo yaqaano abulubaaba binu cabdilmundir ayuu rasuulku dib uga soo celiyey ciidankii oo uu ku soo xoojiyey oo yidhi adiga iyo cabdilaahi ayaa magaaladii mas-uul ka sii ah ayuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam rasuulku hogaanka guud runtii calamada calanka guud wuxuu u dhiibay muscab bin cumayr laba calanoo kale oo runtii midna ay muhaajiriintu leeyihiin midna ay ansaartu leeyihiin ayaa midna waxa uu dhiibay cali bin abi aalib midna wuxuu u dhiibay sacad bin mucaad oo labada ciidan kala hogaaminaya ciidamada lugta wuxuu u dhiibay rasuulku calayhi salaatu wasalaam zubayr binu cawaam iyo miqdaad binu camr ayaa hogaaminayay oo labadii faras ee keliya muslimiintu ay wateen yacni hogaanka ciidanka fentariga iyaga ayaa watay ciidanka ka dambeeya kuwaasi oo runtii tacsiiska ku samaynaya oo haddii la soo riixo ciidanka kuwa ku xigana waxa uu dhibay qays binu abi sacsaca saxaabiga la odhan jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam hogaanka guud isagaa hayey rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo cidi ugumay tegin sidaasay muslimiintu ku qaybiyeen taliskii guud ee hogaaminayey dagaalkii ghaswatu badar alkubra rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidaa markii uu ku baxay runtii dariiqyadii ay marayeen oo dhan sahankoodii uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam sugay waxa uu runtii diray basbas binu camr aljuhani oo runtii uu ku yidhi bal sahanka aad u sii sug buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhinacii badar bay tageen safarka ayay eegayeen meesha uu maraya ayay eegayeen markaa meel ku dhow meeshii abuu sufyaan uu marayay ayay runtii istaageen abuu sufyaan binu xarb oo runtii ka mid ahaa hogaankii guud ee quraysheed islamarkaa dee raggii ugu khibradda badnaa ugu hantida badnaa ugu aragtida dheeraana ku jiray wuu ogaa inuu markii hore dirqa ku baxsaday walidaalik dariiqyada oo dhan wuu sahansaday ilaa ka ugu fog ilaa ka dhexe ilaa kiisii hore ee caadiga ahaa oo runtii beder xagga bari ka maraya oo ka saxaabadu ay ku talagaleen inay ugu jidgooyaan intaba isaguna sahankiisa ayuu runtii sii dirtay ninka loo yaqaano damdam binu camr alkhafaari ayaa uu diray wuxuu yidhi safarkii waa loo diyaargaroobay adigu iga sii hore quraysh bani aadam wax uu wax ku kicin karo markaa isaga waa reer bani khafaar hanti badan buu siiyey u tag quraysh ha soo diyaargaroomaan safarkooda ha soo gaadhaan sidiiba ku baxay ficlan waxaa loo yaqaana ninka la yidhaahdo damdam binu camr waxaa la yidhaahda hugiisii sare ayuu jeexjeexay waxaa la yidhahda daabadii uu waday buu san ka jaray markaasaa waxa weeye waa yani waa sabaaxaah yani waxa weeye qaylooyinkii ma garatay runtii laysku kicin jiray oo dhan ayaa uu runtii qayliyey dhibaataa dhici doonta markaa isagoo qaylinaya oo sabadka qaylinaya ayuuba ka sidaa ku galay quraysh oo dhan baa isu soo gashay wuxuu leeyahy safarkiinnii moxamed ayaa waddadii u taagan waana la sugay sahankaasi diyaar waxaa u noqotaan inaad difaacdaan hantidii ugu badnayd waxaa la ydhaha quraysh nin baayac mushtariya oo waxiibiya oo hantidaasi aan wax ku lahayni ma jiro waxaa kaloo runtii sii wehelisay quraysh tujaarteedii ugu waaweyneyd oo nimankii dee dagaalkana waday oo runtii abuljahaal ka mid ahaa ayaa iyaguna hanti badan ku lahaa quraysh aad iyo aad bay u diyaargarowday ma wuxuu moodayaa moxamed sidii berigii dhoweyto sariyaddii runtii loo diray saxaabigii cabdilaahi binu jaxsh yani caamir yani camar binu xadrami waa tii ninkii la dilay safarkiina saxaabadu ay qabteen ma sidii ibnulxadrami ayay la tahay buu yidhi abuljahaal maxamed inuu hantida intaa leeg ee quraysh ay leedahay inuu heli doono halkii bay runtii ku baxeen waxaa la yidhaahdaa ciidankii ugu ballaadhnaa ee dagaal qurayshi ay ku gasho oo kun iyo saddex boqolah ayaa soo baxay waxaa runtii la leeyahay boqol faras bay wateen wa ficlan toddobaatan farasna waa la yidhaahdaa lix boqol oo diric ayay wateen diricu berigii hore wuxuu ahaa alaabtan runtii imika la xidho ee qofka ka celisa rasaasta oo kale wuxuu ahaa silsilada yaryaroo isa suran oo xagga sare laga xidho oo muxuu ahaayey bira markaa seefta iyo ilaa waxa la gashan jiray intan laabatooyinkan waa bannaan yahay qofku markaa seefta xoogga mooyaane inta kale qofka may gaadhi jirin macnaheedu waxa wey ninkaasi waa nin dee hadduu dagaal galo in badan wax si fatiye sita ayuu ahaa marka lix boqol oo diric ayay wateen tirada runtii geela daba socotay ee deesah ahayd ta ay ku gelayaan maalin walba ay qalanayaan iyadu laa cadada walaa xasr wax runtii la tirin karayo may ahayd maalin walba sagaal neefoo geela ama toban neefoo geela ayay runtii qalanayeen min maalintii ay soo dhaqaaqeen ilaa intii ay joogeen ee dagaalku uu bilaabmayey sidaasay ahayd waxaa runtii la yidhaahdaa qabaa'ilkii agdeganaa runtii suraaqa binu maalik uu ka mid ahaa ninkii aynu ka warramaynay runtii dee reerkiisii bani mudlaj iyo u talin jiray ayay quraysh xusuusatay waxay yidhaahdeen talow qabaa'ilkii madiine waddadeeda deganaa maxaynu ka yeelinaa ee runtii xidhiidhkeennu aanu wanaagsanayn markaa runtii waxaa la yidhaahdaa shaydaankii berigii hore najad isku soo matelay odaygii hawdka oo dhan ka wakiil ahaa ayaa suraaqa iska soo dhigay oo ficlan la hadlay quraysh wuxuu yidhi waxba ha ka baqaninee maxamed iska celiya annagu waxaanu nahay qaar aan soo gelayn dagaalka idinka dhexeeya idinka iyo maxamed binu cabdilaahi binu cabdilmudallib oo ficlan sidaasay ku soo baxeen ilaahay subxaanahu watacaala isagoo ka warramaya wuxuu yidhi walaa takuunuu kaaladiina kharajuu min diyaarihim badaran wa ri'aa'a annaasi wayasuduuna can sabiili illah mu'miniinta markii wuu la hadlayay ilahay wuxuu yidhi ha noqonina sidii kuwii guryahooda ka soo baxay badaran kibir uga soo baxay wa ri'aa'a annaas iyo dadka oo ay istusaan u soo baxay wayasuduuna can sabiili illah iyo inay jidka ilaahay oodaan walidaalik abuljahl baa dee wuxuu arkay ciidanka oo aad u tiro badan oo diyaargarowgiisa aad u badan yahay hadalladu ku celcelinaya waxaa ka mid ahayd ma maxamed oo koox yar oo reer yasribi wata ayaa awoodi kara hanti aanu leenahay inuu waxyeelo ayaa uu ku celcelinaya waficlan rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida aynu ka soo warranay markuu soo baxayay kumuu soo bixin diyaargarow leannu saxaabada wuxuuhi war ninkii awoodayow na raac dagaal kuma jirno waxaanu u baxaynaa in safarkaasi aanu jidgooyo u samayn oo ficlan safarkana dee afartan nin ilaa konton nin weeye ilaaladiisa oo rasuulku wuxuu islaa tirada intaa leeg waa tiro aad uga tiro badantihiin ayaa ku jirtay niyadda rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo meesha ku jira islaamku waa practicality islaamku waa xaqiiqo walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam looma sheegin waxa weye tiradoodu inta ay noqonayso qurayshiina intaa noqonaysa waayo hadduu sii og yahay low kuntu aclamu lqayba lastagsartu min alkhayri wamaa masaniya suu haddii aan qaybka og ahay dhibi imay gaadheen buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wamaa masaniya suu dhibaatana imay haleesheen walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam wax alla u sheega mooyaane waxa soo socda waxba kamuu ogeyn sida bani aadamkuba aanay waxba uga ogaan karin taasi maxay sabab u tahay qofka muslimka ayay diinteennu qofka waxaa laydha wax qabso adigu dadaal nolosha adigu samee nooc kasta oo ay tahay si aanu qofku in samada uun wax ka soo daadanayaan gargaarka ilaahay waa halkiisa laakiin talagalka marka hore qofka muslimka waa cidduu lahum ma stadactum min quwa wa min ribaadi alkhayl yacnii u diyaarsada wax allaaliya wixii aa awood ku dagaalgeli kartaanba qofka muslimka ah la faray abaa sufyaan binu xarb waxaa la yidhaahdaa halkuu bariga ka mari lahaa galbeed buu maray xaggii xeebtu u dhaadhacay dariiq aad iyo aad u fog oo aad iyo aad u dheer oo lagu jabayo haddii xataa laga daba yimaado ayuu u baxay sababtana waxaa keentay waxa la ydhaha mar allaaliya markuu ku soo dhow yahay beder ayaa ninkii uu diray ayuu yidhi waa bal ka waran maxaad waraysa wuxuu yidhi wax allaale waxaan arkay ma jiro laakiin laba nin oo laba daabadood wata ayaa meel halkaas isa soo taagay abaa sufyaan binu xarb halkay isa soo taageen wuu socday isaga halkii tegay dabeetna waxa la dhaa saaladii geela ayuu sidaa u burburiyey markaasuu laftii timirtii madiine ka helay wuxuu yidhi imakaanu garanay in sahankii rasuulku calayhi salaatu wasalaam yacni saankii muxamed inuu yahay oo ficlan waa markaasi markuu goostay inuu fooftaan habaabiyo muslimiinta dhinac kale ayuu u guuray warqad buu qoray abasufyaan binu xarb uu kula hadlayo runtii abuljahaal iyo cutba binu rubayca iyo ubaya binu khalaf iyo hogaankii runtii quraysheed wuxuu leeyahy safarkiinnii wuu nabadgalay oo ficlan muu jeclayn abasufyaan binu xarb dagaalka rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaan idin leeyahay danihiinna iska qabsada safarkiina waa nabadgeliyey sidaasaa inoo ballana abuljahal ayaa runtii warkii soo gaadhay iyo hogaankii quraysheed ee markaasi hogaaminayay dagaalka warqadii bay akhriyeen abuljahal runtii cutba bin rubayca oo ka mid ahaa reer bani umaya abasufyaan binu xarb iyo ay runtii xagga qaraabada cismaan binu cafaan iyo ehelkiisu ka mid ahaa ayaa arrintii u guuxay oo ficlan dadkii caqliga badnaabuu ah waana ninkuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yidhi ninkaa awrka cas fuushan hadday yeeli lahaayeen way yacni guul bay heli lahaayeen buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam xakiim binu xisaan baa runtii arrintii eegay dabeete cutbuu u tago wuxuuhi waar yaa cutba waad arkaysaa safarkeenni wuu nabadgalay aynu meeshaasi iskaga joogno dagaalka ayaynaan gelin arrintiibaa runtii wuxuu yidhi waan ogolahay laakiin dee waxay ku wanaagsan tahay in ninkaa loo yaqaano waad garanaysaa ciidanka hogaaminaya abuljahaal de ninkaasi arrintaa bal aynu u soo sheegay arrimuhu runtii u sheegay waxaa ka mid ahaa ninkii dagaalkii hore lagu dilay qorayshi taxaaluf bay lahaan jirtay qabiilaba qabiilay ku xidhnayd dadka qaarkoodba qofbuu magangelin jiro taxaaluf macnaheedu waxaway heshiis hoosaadba ka dhexayn jiray walidaalika ninkaasi cutba binu rubayca heshiis hoosaad kasii dhexeey qabaa'il isdilay ahaayeen markaa qofba qofbuu ku tiirsanaa weliba wiilxun waxaan kuugu ballan qaadayaa ninkii dagaalkii hore la dilay iyo hantidiisii oo dhan anigaa bixinaya oo reerkiina la hadlaya haddii ninkaa abuljahal aanu khilaaf inagu keenayn aynu ku kala jabno ayaa u bandhiga almuhim may runtii dhicin rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay in arrinkii aanu dagaal ka maarsanayn dabeete rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu qabtay shir runtii degdega oo uu saxaabadii oo dhan iskugu yeedhay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wa ficlan markiu iskugu yeedhay rasuulku wuxuu ogaaday in safarkii uu galbaday isla markaa quraysh ay soo taagan tahay oo diyaargarowgii ugu weynaa soo samaysay rasuulku saxaabadii buu la wada hadlay ridwaanullaahi calayhim waxauu ku yihi calayhi salaatu wasalaam ashiiluu calaya ayuha annaas dad yahaw ii tilmaama sida uu khayrku ku jiro marka abubakar baa istaagay aad buu rasuulka u dhiiriyey haddana waxay istaageen cumar binu khadaab radi allaahu canhu isaguna aad buu u dhiiriyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabiga loo yaqaano miqdaad binu camr ayaa isaguna istaagay aad buu rasuulka ula hadlay wuxuuhi yaa rasuul allah waanu ku rumaynay wixii aada la timid baanu raacnay ku odhan mayno sidii banuu israa'iil ay ku yidhaahdeen nebiyullaahi muusa calayhi salaam idhab anta warabbuka faqaatila inna haahunaa qaaciduun reer bani israa'iil nebiyullaahi muuse waxay ku yidhaahdeen adiganle ilaahaybaa awood badane adigiiyo ilaahay ordoo dagaalgala inna haahunaa qaaciduun halkanaanu sii fadhiyanah marka markaa guulaysataan noo soo sheeg idhab anta warabbuka faqaatila innaa macakumaa muqaatiluun waxaanu ku leenahay rasuul allahu calayhi salaatu wasalaam adigiiyo ilaahay dagaalgala annaguna waanu idinla dagaalgalaynaa baanu ku leenahay marka rasuulku hadalkii aad buu ugu farxay laakiin wuxuu ogaaday inay kuwaas yihiin minority saddexduba waa muhaajiriintii kuwa dagaalka madadkooda laga sugayo ee haddii ciidanka la jabiye lagu noqonayo iminkana ciidanka u badan ee dagaalka ugu badani ku dhacayaana waa ansaarti rasuulku markaasuu ku celiyay ashiiruu calaya ayuha annaas dad yahow ii tilmaama bal islaamka caqligiisa rasuulku waxa weeye kolba cidda ay takhasusaadka waxaan gaaladu ay ku faantee maanta ay leeyihiin kolba yaa ku habboon the right man for the right position maalintaasi iyo beeshaasi iyo wakhtigaasi yani wakhtigaa yani xaaladaasi yaa ku habboon yaase wax la weydiinaya yani waa xaaladan dee cidda ay khusayso rasuulku muhaajiriintii wuu u mahadnaqay laakiin wuxuu ogaaday taladii inay rag leeyihiin maanta ashiiruu calaya ayuha annaas